wararkii ugu dambeeyey qaraxa ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska soobe haddaan dib ugu noqonno iyo khasaaraha uu geystay barnaamijka waan idiin sii deyn doonaa qeybaha dambe haatan khadka telefoonka si toos waxaa ugu jira wariyaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto bal xasan kaafi ugu horreyntii nooga waran qaraxa iyo khasaaraha uu geystay sahre cabdi axmed aad ayaa umahadsan tahay goordhow ayaa baabuur weyn oo nooca t m ka loo yaqaano waxa uu ku qarxay isgoyska soobe dhab ahaantii qaraxan waa kii ugu saameynta ballaarnaa ee muddooyinkan ka dhaca magaalada muqdisho waxaa burburay dhammaan hoteeladii isgoyska soobe kasoo horjeeday sidii hotel safari amiira dhismihii weynaa ee soobe ayaa dabaqadiisii dhulka soo dhaceen waxaa kaloo burburay hoteeladii ka ag dhowaa dad badan ayaa dhimasho iyo dhaawacba ay kasoo gaartay ambalaasyada ayaa ilaa iminka daabulaya meydadka sidoo kale waxaa jira baabuur fara badan oo isgoyska ku sugnaa oo markaa isgoysku saxmad ayuu ahaa dhammaantood goobtaay ku wada gubanayaan iminka waxaa ii muuqda baabuur bagaash waday oo dekeda kasoo baxday oo alaabo waday oo holcaya oo la deminayo sidoo kale meydad dhulka oo weli awood loo helin in la qaado halka qaar kalena la qaaday aada iyo aad ayay goobta sahro u saxmad badan tahay qaraxuna waxa uu saameeyey laga soo bilaabo isgoyska soobe ilaa agagaarka goobaha ku safan oo ganacsi oo dhan kulli dhismayaasha waxaa ku dhex jira meydad kuwaasoo ilaa iminka aan laga soo bixin maadaama weli lala tacaalayo maydadkii laamiga yaalay oo wadada ku geeriyooday waa gartay xasan kaafi marka inta badan haatan waxaad ii sheegtay burburkii uu geystay marka tirada dhimashada dadka ku waxyeeloobay qaraxan ilaa iyo haatan ma la ogyahay indhahaaga maxaad aragtaa dad dhintay aniga ilaa hadda shan qof oo meyda ayaa horteyda taalla oo aan arkay meydad kalena waxaa qaaday ambalaasyada saraakiishii amniga waa ay joogaan goobtay ku sugan yihiin welina lama xaqiijin khasaaraha dhabtaa tirakoob laguma samaynin waxa ay sheegeen inay dhowaan la hadli doonaan saxaafadda laakiin ilaa iminka khasaaraha oo aada u badan dartiis ayaa dadka magaalada muqdisho waxay usoo gurmadeen goobaha dadka dad dhaawacyadoodii raadinaya dad dadkoodii ay ka maqan yihiin gawaari badan marka laga soo tago dhimashada dadka iyo dhaawacyada qaraxan wuxuu noqonayaa kii ugu saamaynta balreernaa ee burbur dhaqaalana geysta khasaaro dhinaca dhaqaalaha marka laga hadlayo gawaari badan waa gubatay hoteelo dhan waa burbureen hoteelada naftirkooda dad ayaa ku jiray ama jiif ugu jiray ama cunto ugu jiray laakiin dadkaasna goobta ayay kudhex dhinteen welina lagama soo bixin wagarta wuxuu ahaa gaadiid aada u weyn oo la yaab leh runtii sahroy goobtuna waa goob saxbad badan waaya dadka iyo ciidamadu way isku dhex jiraan ilaa iminka waxaad ii sheegtay baabuur t m oo baabuurta waaweyn ee xamuulka in loogu sameeyey qaraxan oo khasaare xoogan uu geysta bal iiga waran ma waxaa jiray ciidamo dowladda oo meesha ka dhowaa ama saraakiin la beegsanayay maxaa keenay in qaraxan intaas la eg soobe wadada isgoyskaas lala beegsado
ilaa iminka lama oga meesha la beegsanayay sahroy waayo meesha hoteelo waaweyn ayaa ku yaalay sidoo kale waxaa dhinac uga yaalay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare dhinaca kale waxaa ka jira wasaaradii arrimaha dibadda luuqa marka laga laabto oo wadadii sooba waxay dhafdhaafo hotel amiira jira hoteelo kale oo waaweynaa jirta oo dad badan oo qurbo jooga iyo siyaasiyiin bay inta badan isugu yimaadaan xaqiiqdii ilaa hadda bartilmaameedku meeshuu ahaa lama cadaynin laakiin wax walba gadaal ayaa laga ogaan doonaa iminka waa horudhaca warbixinta aan ku siinayo waa gartay marka bal haddaad dib hadda ugu yaro noqoto goobta xaalka sida uu yahay maxaa kuu muuqanaya baabuur ayaa timid sidaad ii sheegtay gurmadka degdega dad dhaawacyo dhimasho way qaadeen burbur xoogle ayaa muuqdo intaasi ka badan maxaa kuu muuqdo
waxaa ii muuqda meydad jidka yaalla oo weliba ambalaasyadii ay laayihiin meelay usoo maraan dhismayaashii dumay oo weli ololaya ayaa hoostoodii dad ku jira oo hadda laga tabaabushaysanaya qaabkii dadkaas loo soo samata bixin lahaa ama meydadkoodii banaanka loo keeni lahaa marka goobtu waa goob aada u raxmad badan aad baa laysku dhacyaacaya ciidamaduna weli tiri koob ma samaynin dhimasho badanaa jirta dhaawac fara badanaa jira burbur badanaa jira baabuur holcaysaa jira oo wadada ku gubanaysa oo iminka aan u jeedo waayahay iska caabin miyaa jirtay ama rasaas iyo dagaal u dhacaya si toosa markii qaraxa uu dhacay kadib maya ma jirto wax dagaal si toosa qaraxa bes ayaa gaari lagu soo qaaday wuuna qarxay rasaas daba socotayna ma jirto marka laga reebo kuwa ciidamada amniga ay ridayeen aad baad u mahadsan tahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa si toos ayuu qadka telefoonka ugu jiray wararka ku saabsan qaraxaasi dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenan inta aan ku guda jirno